bismillaahi raxmaani raxiim dhegeystayaal kusoo dhowaada warka habeenimo radio jowhar qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah maxkamadda gobolka shabeellada dhexe oo xukun dil ah ku riday cabdi mahdi maxamuud oo toorey ku dilay marxuum nuur maxamed gacal wasaaradda caafimaadka hirshabeelle oo la wareegtay saddex gaari ah kuwa oo gurmadka degdega ah gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya oo kormeer ku tagtay xarunta hay-adda sodma mas-uuliyiin ka tirsan gobolka banaadir oo ka qayb galay dhagaxdhigga wadda interloog ah oo dhex marta waaxda faanoole ee degmada kaaraan warka dibaddana waxaad ku dhegaysan doontaan ra-iisul wasaaraha israa'iil oo qorsheynaya maalmaha soo socda inuu weerar ku qaado dowladda iiraan
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda safayse biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
intaasi dhegeystayaal waxay ahayn qodobada warka habeenimo radio jawaar idinhayo kuwooda ugu doorkaroon haatan waxaad kusoo dhawaataan warkayo intaasi ka faahfaahsan maxkamadda gobolka shabeellada dhexe ayaa xukun dil toogashaha ku riday cabdi mahdi maxamuud oo toorey ku dilay marxuum nuur maxamed gacal maxamed amoore ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya maxkamadda gobolka shabeellaha dhexe ayaa maanta dil toogashaah waxa ay ku riday cabdi mahdi maxamuud oo ku eedeysnaa inuu toorey ku dilay allah u naxariistay marxuum nuur maxamed gacal xafiiska xirlaaliyaha guud ee hirshabeelle ayaa horey waxa uu ugu soo eedeeyey cabdi mahdi qodobka afar boqol soddon iyo afar ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed kaas oo ah in uu geystay dil kas ah dhanka kale dilaaga ayaa khirtay in uu galay faldambiyeedka dilka ee lagu soo eedeeyey taas oo keentay in maanta maxkamaddu ay go-aan kama dambeys ah ka soo saarto arrinkaasi xukunka ayaa soo maray fadhiyo kala duwan oo lagu dhageystay doodaha dhinacyada xeer ilaalinta iyo qareenka eedeysnaha gudoomiyaha maxkamadda gobolka shabeellaha dhexe mudane xasan sheekh cabdilaahi xaaji oo ay weheliyaan labadiisa garsoore ayaa ku dhawaaqay xukunka maxkamadda maxkamadda gobolka shabeellaha dhexe markii aragtay galdacwadeedka ciqaabta ah eesmadiisu ay tahay magashadha slaaziri labaatan iyo lix laba kun labaatan iyo afar kuna taariikhaysan saddex bishii toddobaad laba kun labaatan iyo afar markii aragtay xaashida eedda sumadeedu tahay xa xa i la ga ha sha gobolka shabeellaha dhexe slash boqol iyo labo laba kun labaatan iyo afar kuna taariikhaysan saddex bishii toddobaad laba kun labaatan iyo afar markii aragtay codsiga xeer ilaalinta ee ku taariikhaysan toddoba bishii labaatan iyo afar markii aragtay si waafaqsan qodobka toddobaatan iyo shan toddobaatan iyo sagaal sideetan xeedka habka ciqaabta soomaaliyeed markii aragtay qodobka afar boqol soddon iyo afaraad xeedka ciqaabta soomaaliyeed ee lagu soo eedeeyey eedaysanaha markii aragtay qodobka boqol iyo afaraad xeedka habka ciqaabta soomaaliyeed ee uu ku qirtay eedda markii aragtay qodobo qodobada kale ah boqol iyo sideetan boqol sideetan iyo kow boqol sideetan iyo laba xeedka habka ciqaabta soomaaliyeed markay dheegeysatay dooda xafiiska xeer ilaaliyaha guud si waafaqsan qodobka boqol toban iyo afar boqol iyo toban xeedka habka ciqaabta soomaaliyeed markay dhegeysatay dooda qareenka si waafaqsan qodobka boqol toban iyo lixaad xeedka habka ciqaabta soomaaliyeed markay dhegeysatay dooda dood afeedka labada dhinac ee gebagebada si waafaqsan qodobka boqol toban iyo sagaal xeedka habka ciqaabta soomaaliyeed markii aragtay qodobka boqol iyo labaatanaad faqradiisa saddexaad markii aragtay qodobka boqol lixdan iyo labaad faqradiisa koowaad xarafka a xeedka habka ciqaabta soomaaliyeed markii aragtay kitaabka cumdat lmuxtaaj mujaladka sideedaad kitaab liqraar safxada toban iyo afaraad markii aragtay kitaab lfiqhi calaa madaahib larbaca mujaladka shanaad kitaab lqisaas safxada laba boqol afartan iyo sideed markii aragtay kitaabka alashbaah walnadaa'ir juska labaad kitaab lqisaas safxada afar boqol iyo shanaad markii aragtay qodobka boqol iyo toddobo faqrada saddexaad ee dastuurka kumeelgaad dastuurka kumeelgaadka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya markii aragtay aayadda toban aayadda boqol toddobaatan iyo sideedaad ee suuratulbaqara iyo aayadda boqol toddobaatan iyo sagaalaad ee isla suuratulbaqara markii aragtay aayadda afartan iyo shanaad ee suuratu maa'ida markii aragtay danta guud ee cadaaladda xukunka maxkamadda kow waxay aqbashay eedda xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee dowlad goboleedka hirshabeelle waxay diiday dooda qareenka difaaca waxay ku heshay qodobka afar boqol soddon iyo afaraad ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed dambiile cabdimahad maxamed soddoniya afar jir ah ina daynabo maxamuud ku dhashay degan degmada jawhar waxayna ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaastii marxuum nuur maxamuud gacal ina muumino sheekh yuusuf soddon laba jir ahaa xukunkan waxaa loo cuskaday asbaabta sare ku xusan xukunkan waxaa la soo saaray toddoba bishii sannaad laba kun labaatan iyo shan ciddii aan ku qanacsanayn waxaa u furan rafcaan muddada sharcigu tilmaamay oo ah soddon maalmood gudahood wasaaradda caafimaadka hirshabeelle ayaa la wareegtay saddex gaari ah kuwa oo gurmadka deg dega ah si loogu adeego bulshada cabduqaadir xasan ayaa warkaasi inoo dhammaystiraya isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka hiiraan xasan axmed barqadle ayaa maanta kala wareegay hay-adda saafila jildareen saddex gaari oo ambalaas oo lagu talagalay degmooyinka beledweyn matabaan iyo maxaas ee gobolka hiiraan gaadiidkan ambalaasta oo ku qalabaysan qalab casri ah oo caafimaad ayaa qayb kaa dhammaystirka mashruuca dalan caafimaad iyadoona wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka hirshabeelle ay talinayso adeegyada caafimaad ee gobolka hiiraan gaar ahaan kuwa miyiga si bulshada ay u helaan adeeg caafimaad oo bilaasha ah madasha lagu wareejinayay gaadiidkan waxaa ku sugnaa maayeerka magaalada beledweyn nadar tabaax maalin guddoomiyaha degmada beledweyn cumar cali sow maareeyaha mashruuca damac caafimaad axmed sheekh cali iyo qeybaha kala duwan ee bulshada maxamed abuukar oo ku hadlayay magaca hay-adda saafida jildareen ayaa gaadiidkan ambalasta ku wareejiyey isduwaa caafimaadka gobolka hiiraan xasan axmed barqalle waxaa farxad inoo ah inaan halkan u joogno munaasabad kale oo muhiima oo aan ku wareejinayno saddex ambalaas oo mashruuca damal caafimaad laga soo galay sida aan ka wada warqabnaba sanadadii u dambeysay labadii sano u dambeeyey ee gobolka hiiraan in caafimaadka sistamkiisa wax badan laga qabto annagoo iska kaashanayno wasaaradda caafimaadka federaalk oo fanka bixisay iyo wasaaradda stateka oo maaragtay implementationka qaybka ahayd iyo safe the children iyo werdi oo local n g o mashruuc nala fulinahay waxaan maanta marka farxad labaad noo ah xarunihii dhammaan lixdankii xarun oo loogu talagalay mashruuca damal caafimaad oo shaqaynaya gebigood inaan halkan goobjoog u nahay isku xirkii ma aragtay ambalaasyada oo qayb weyn ka qaadan doono ambalaasyada halkan maanta aan keennay waxaan ugu talagalnay ma aragtay in baahi weyn loo qabay lixdankaas xarun iyo ka badan dhammaan gobolka hiiraan oo ma aragtay caafimaadka arrimaha ambalaaska iyo dadka dhibaataysan hooyadii dhallaanka soo qaadadeeda cillad weyn ee ka jirtay oo hooyooyinka iyo caruurta ay laga yaaba inay dhibaatooyin fara badan ay ka soo gaareen in ay helaan adeegaas si dhaqsi ah ayaa waxay maanta ilaahay mahadiis ay kalliftay ama sababtay inaan helno saddex ambalaas oo maaragtay mashruuca world bank oo damal caafimaad laga soo iibiyey isduwaa wasaaradda caafimaadka gobolka hiiraan xasan axmed barqadleh oo la wareegay gaadiidkan ayaa ballan qaaday in si hufan bulshada loogu shaqayn doono dadaal muddo soo socday ee guulaystay ee iska kaashanayaan wasaaradda caafimaadka heer state iyo heer federaal iyo hay-adda sef waxaa mahad ilaahay ah in maanta wixii ka dambeeyo aan la dhehaynin hooyaa foolanayso qaabkii ku soo gaari lahayd xarunta caafimaadka ama isbitaalka ayaa culays ka jira aan la dhehaynin degme hebel isbitaalkeeda waxaa yaala qof xanuunsan siduu soo gaari lahaa isbitaalkii gobolka intaa ayadoo iska kaashanayaan hay-adda seef oo xaqiiqatan aan dhihi kara ka gobol ahaan markii stateka hay-ado badanaa ka shaqeeyo laakiin ka gobol hiiraan ahaan wasaaradda caafimaadka ee heel iyo dadaal intaba ay la garab joogto wasaaradda caafimaadka dabcan mashruuca damac caafimaad ma qusheeyo oo keliya ambalaasyada haddaan maamulka degmada iyo maayarka iyo tiimka dham iyo agaasimayaasha meel walba oo xarun caafimaad ay ku taalo ee seef maamusho ama ay hay-adaha la shaqeeya sida wardioo kale iyo kuwa kale ay maamulaan ayaa loo isticmaali doonaa waana ugu mahad celinaynaa in lixdankii xarumood iyo xarumihii dheeraadka ahay muddadii dheereed iyo culaysyadii badnaay inuu ilaahay noo fuuday markaan ka soo guulaysanay kadibna oo ilaahay noo fuuday inaan bukaanadii sida u kala maanajgaray lahayn ayakoo bad qaban isbitaallada u keeni lahayn waxaan isleeyahay sida ugu mudan ayaa loo xulay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa kormeer ku tagtay xarunta hay-adda sodma yunis duraan ayaa warkaasi muqdisho inooga soo diray gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya marwe sacdiye yaasiin xaaji samatar ayaa maanta kormeer ku tagtay xarunta dhexe ee hay-adda maareynta masiibooyinka waxaana halkaasi ku soo dhoweeyey gudoomiyaha hay-adda sodmo mudane maxamuud macali cabdulle iyo madax ka tirsan hay-adda labada dhinac ayaa yeeshay kulan gaar ah waxaana gudoomiye sacdiye lala wadaagay warbixin guud oo la xiriirta howlaha iyo waajibaadka hay-adda hoosu dhicii ku yimid deeqihii gargaaree arrimaha biniaadanimada looga jawaabi jiray iyo dadaalada gargaaree sudma ka wada guud ahaan waddanka sidoo kale gudoomiye sacdiye ayaa shir gaara la qaadatay shaqaalaha haweenka hay-adda iyadoo ku ammaantay doorkooda wanaagsan ee dhanka shaqada hay-adda uga jiraan waxaana ay kula dardaarantay inay sii laba jibaaraan shaqada cibaadada ah ay dalku hayaan waxaan ku faraxsanahay intaanoo gabar ah oo haddana kulli dhalinyaro ah aan dareemi karo intaa wax soo barateen dadkii shaqa la-aan badan baa jirta wadanka ogtiin waxaad tihiin dad nasiib badan ilaahay shaqadan ha idiin adkeeyo hay-adana ilaahay subxaana watacaala ha kor ha idinka dhigo aadna ugu faraxsanahay runtii meelaha kale aad tagtid dumarka aada ugu yar gabdhuhu iyo wiilasha inta badan gabdhaha waxbarasho badan haddana iyagoo yaryaray hooyo noqdaan oo maaragtay wax soo bartay marka marka ugu horeysa mar labaad aan idinka hambalyeynayaa meeshiinaan quruxda badan kor maaragtay martay bilowgii aan tegey ani oo soddon meesha ka imaanaysa iyo maanta meeshaad joogtiin runtii difference weyna udhexeeya waxaana aaminsanahay inaad gabdhaha tahay hadday ragga ku badan lahaayeen saama noqdeen marka in gabdhaha waxaa lagu dacaydaa shaqooyinkooda islama shaqeeyaan ma keliya waxaan idinkula dardaarmayaa in aa isku samirtaan dhalinyaraad tihiin waxaan intaa hadda barateen oo shaqada ku barateen waxaa laga yaabaa fikirkiina wax ka weyn inaad soo bandhigtaan oo aan jiri jirin maadaama adduunkii small world noqday oo meel kasta uu ku jiro maaragtay waxyaalaha casriga ah oo soo baxa aad ka qaadan kartaan marka waxaa idinkula dardaarmayaa fikir fiican inaad la timaadaan ragga iyo dumarka gabdhaha runtii firfircoon hoosaan waxaan soo arkay maaragtay balaanka meesha laga soo qaaday iyo meesha u socdaan shaqo aada iyo aada iyo aada u fiican ayaa idiin socota midda lamaadna oo aan idinku bogaadinaya waxay tahay shaqada soomaaliya ugu fiican idinka hayo sababta waxaa haysaan dad dhiman lahaasaa u badbaadin lahaydeen waa meesha runtii moraly haddii la fiiriyo xataa haddaad volunteer ku shaqaysaan aakhiradiina iyo adduunkiina bay u fiican tahay sababtaa disaaster marka la dhaho biyo fatahaada dab gubtay dad dagaal ka soo qaxay waxa idinka aad ka shaqaysaan oo abaaraha ah waa waxa ugu fiican runtii wadan muslimaan nahay waana dadkeeni oo idinku wadan kale uma shaqaynaysaan mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka banaadir ayaa ka qayb galay dhagax dhigga waddo interlog ah oo laga hirgelinayo waaxda faanoole ee degmada kaaraan maxamuud nuur ayaa warkaasi muqdisho inooga soo diray gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir mudane maxamed axmed deri iyagoo weelinayo gudoomiyaha degmada karaan faarax cadaani ayaa waxay maanta dhagax dhigeen waddo interlog oo dhex marta waddada al-shareeco ee waaxda faanore ee degmada karaan ee gobolka banaadir waddadan ayaa waxay ka mid ahayd waddooyinka badi dadka deggan xaafadan ay ku qabeen dhibaatooyin kala duwan ugu horeyn waxaa halkani ka hadlay qaar ka mid ah dadka deegaanka iyo sidoo kale gudoomiyaha ururka haweenka ah degmada kaaraan
waaxda faanoolna si gaar ahaan u salaamaya dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan rabaa saaka waxaanu joognaa wakhti aanu diyaarinayno dhagax dhigayno dhismo u hagaajinayno waddada al-shareeco oo ah waddo bulshada muhiim u ah laguna soo celi doono nolol qurux badan oo dadku ay u aayaan oo degmada kaaraan wax ku soo kordhisa reer reer faanoolena waxaan ka codsanaynaa sida ay nooga codsadeen iyo sida quruxda badan ay soo dhow u soo dhoweeyeen waddada dhagax dhigideera inay si ka qurux badan ula shaqeeyaan dadka waddada ka shaqaynaya waxaan idin ballan qaadaynaa in waddo qurux badan oo say maanta taa ka qurxoon ka weyn ka hagaagsan maanta halkaan u taagannahay inaan dhagax dhigno jidkan al-shareeco ee ka soo baxaayo muungab gudoomi guddoomiyamo waddada kaaraan meel kastaba laamiya hilaacaayo iyo naw dhan kale gudoomiyaha degmada kaaraan mudane faarac cadaani oo dhankiisa hadlay ayaa sheegay in shacabka degan degmada kaaraan culayska u badan ay saareen dhismooyinka wadooyinka halbowlaha ee dhex mara xaafadaha kala duwan ay ka kooban tahay degmada kaaraan ee gobolka banaadir waaxdan faanoole isbuuc cadda isbuuc cadda gudihiisa ahaa ayaan sii sii waddanka dhagax dhignay oo interroga shaqadeeda socoto waxaana ka ballan qaadnay maalintii aan dhagax dhigaynay inaan al-shareecana aan mar dhow dhigi doono intaa kaliya ma noqon doontee waddooyin kale ayaan dhagax dhigaynaa mar dhow insha allah waxaa naga go-an maamulka degmada kaaraan annakoo iskaashanayna iyo shacabkeenna waxaa naga go-an dhagax dhig iyo xarag jar iyo in kaaraan ee horumar gaarta ayaa naga go-an bulshadan way u diyaarsan tahay mudana guddoomiye inay horumar gaarto ee waddooyinkeedu quruxsato ugu dambeyn guddoomiye ku-xigeenka amniga ee siyaasadda maamulka gobolka banaadir mudane maxamed axmed diri iyaba oo dhankiisa hadlay ayaa sheegay in shacabka kaaraan iyo sidoo kale maamulka degmada oo isku dhuuban ay hergeliyeen waddooyin badan waxa uu sheegay in ay qayb ka noqonayso horumarada lagu qurxinayo caasimadda muqdisho ooyinka dhismooyinka wadaha waddada ama ha noqoto dadka waddada ku jira ama ha noqoto lacagta iyo qarashka la bixinaayo ama ha noqoto ka qayb qaadashada guud oo waddada markii la dhiso kadib bilicdeeda iyo nadaafadeeda in la ilaaliyee xaafadda iyo dadka deggan ayaa horta kasbada maamulka inay waddooyinka qurxiyaan ayagaa u yeerta ayagaa garab istaaga maamulka marka reer faanoole waxaan rajaynayaa waddadaanu dee dabcan waa waddo hadda guddoomiyihii gobolka halkaanu degan yahay dabcan waddo muhiima muuqata oo hadda haddii la dhiso maalintaasaad ogaan doonteen guryahaanu qaaliyay noqonayaan halkaa warkaasi ka dhegaysanaysaana dhegeystayaal waa radio jawar ee haatanna warka dibadda ra-iisul wasaaraha israa'il benjamin netanyahu ayaa isu diyaarinaya inuu amro weerar ay israa'il ku qaado iiraan saacadaha iyo maalmaha soo socda sida uu ku warramay wargeyska new york times oo xiganaya saraakiil israa'il iyo maraykan ah horraantii toddobaadkan taran ayaa ugu digay netanyahu inuu weeraro iiraan inta lagu guda jira wadaxaajoodka barnaamijka nucleerka ee u dhexeeya maraykanka iyo iiraan balse natiijo kasta oo ka soo baxda wadaxaajoodka wuxuu doonayaa netanyahu inuu weeraray iiraan wargeyska new york times waxa uu soo bandhigay inuu netanyahu ka dharagsan yahay weerar uu ku qaado iiraan inuusan wax khasaare ah gaarsii karin xarumaha dhulka hoostiisa ee nucleerka ee iiraan balse beddelkeeda wuxuu qorshaynayaa inuu dagaalka ku soo jiido iiraan uu ku qasbo inay jawaab ka bixiso weerarka israa'il ay ku qaaday iiraan si uu maraykanku u difaaco israa'il warkii habeennimo aad kala socoteen dhegeystayaal radio jowhar waa naga intaa ciddoo warkeena sheegana waxay dib kaga daalac kartaa bartaana internet ku leenaanay ee facebooka ama w w dot radio jowhar dot sidaas iyo ammaan allah